markaasaa nebigu wuxu yidhi sal lay waslam huwa min camali shayaan buu nabig uri sal lay slam waa camal shaydaan buu rasuulku yidhi sal lay slam sixir furyadu waa camal shaydaan wuxuu leeyahay ibnulqayim caleyhi raxmat ullah midkaa uu nebigu ku sheegay inuu min camali shaydaan yahay waa marka sixirka lagu furayo sixir la mid ah limaada lianna sixirka sidiisaba ma furi karo ninaan saaxir ahayn saas weyaan xasanulbasri baa wuxuu leeyahay yani sixirka ma furi karo laa yuxilu sixra ilaa saaxirun buui wa ficlan waana saa nin saaxir oo sixirka yaqaano oo sixirka sida loo isticmaalo garanaya umbaa sixir furi kara mar hadduu sixirkii furay saaxir buu noqday nin horay u yaqaanana waa ahayo saaxir wey xukumkii saaxirku qaadanaya saas way macnaha yacni isaga laftiisii baaba mudanba in la dilo isaga laftiisii baaba gaaloobahayo islaamnimadii ka baxaya maxay tahay marka sixir furyada laga raadinayo muxuu sixir furi isagii baaba halis ku jire ta kaleete meesha ku jirta waxa weeye sixirku sidiisaba ruuxa u furmi maayo mana furi karo ilaa inuu shaydaanka caabudo mooye saas weyaan shayaadiintii sixirkan uu adeegsaday markii ay sixirka uu samaynayey wuu caabuday oo inta badan kuwa shayaadiinta la adeegtaayey shayaadiintu markay islaamnimada ka saaraan unbay u adeegaan ama kaadi bay cabsiinayaan ama ilahay khayrkii bay u sujuudsiinayaan ama qashin kaleetay gelinayaan markay islaamka banaanka ka dhigaan markaa unbay u shaqaynayaan laakiin si kale ugu adeegi maayaan saas way macanaha marka kan sixir furyada samaynaya isaga laftiisu shaydaanka markuu dirsanayo ama jinka dirsanayo sixirkii inuu furo uu doonayo kaa sixir furyada uu u dirsanayo isagana waa inuu caabudo si kale kumaba imaan karaysa macnaha ayib marka yacni ilaahay kayrkii ha la caabudo shaydaan ha la caabudo si ruuxan sixirka looga furo shareecadu miyay ogolaan maya ma ogolaan karto adiga haba kula ahaato ninkan wax unbuu akhrihayaa oo waxbuu tuftufahayaa oo meel unbuu wax ka soo saarhayaa waa inta kuu muuqata laakiin waxaa hooseeya ninkan ilahay kayrkii buu caabudaya ilaahay kayrkii inuu caabudana waxaa ku bixiyey adiga sixir furyada usoo raadsaday shirkiga adaa ku riday sidaas daraaddeed maadaama shirki ka dhalanayo gaalnimo ka dhalanayso shaydaan in la caabudo ay ka dhalanayso sixir furyadu in ilaahay dikrigiisa iyo qur'aanka iyo adkaarta iyo ducada lagu furo mooye sixir kale in lagu furo nabigu waa diiday sal lay waslam min camali shaydaan buu nabi uri sal lay slam waa camal shaydaan saas macnaha xadiidka abu daawuud baa soo saaray waana xadiid xasan ah waay xadiid xasan ah oo sugan wey macnaha saas weeyaan ayib wuxuu yidhi waxalluhu furidiisa bilwaxyi waxyi lagu furo sixirka furidiisii bilwaxyi lagu furo yushracu waa la jideeyaa nasan ay binasi baa lagu jideeyey wuxuu leey ibnulqayim waxaa kaloo isagana bannaan in lagu furo daawooyinka wixii daawooyinka mubaaxa ah oo bini aadamku tijaabiyey inay sixirka furitaan u yihiin iyadana waa loo isticmaali karaa buu leey ibnulqayim caleyhi raxmatullahi saasuu leeyay yani qur-aankaa lagu akrin oo adkaartaa lagu akrin oo ducadaa lagu akrin oo wixii daawo ee ruuxa la siinayo oo ama afka laga siinayo ama jidhka loo marinayo oo la tijaabiyey inay sixirka wax ka qabanayso ayadana waa la isticmaali karaa buu leeya ibnulqayim caleyhi raxmatullah ba'si male buu leey macnaha saas weeyaan ayib waxalluhu furidiisa bilwaxyi lagu furaa yushracu waa la jideeyaa nasan binasi baa lagu jideeyey amaa bisixrin amaa xalluhu sixirka furidiisa bisixrin sixir lagu furo milihi isagoo kale ah fa yumnacuka waa la diidaya wey macnaha oo waxaa loo diidayaa yani dhibaatooyinka ka dhalanaya badan saas wey macnaha dhibaatooyin ka dhalanaya badan jid kaloo shareecadu ogolaatay oo fasaxday oo wixii lagu gaari karana waa jiraa jidkani laakiin waa jid mamnuuca wey macnaha saas weeyaan ayib oo hadda masalan yani mingiska oo kaleeto mingiska mingiska mataqaanaan mingiska waa nooc sixir ka mida waa shayaadiinta iyo jinka iyo yani waxaana lagu caabudaa waxaa la yaab le ruuxiyo tacbaan ah oo dhulka yaallo oon fadhiisan karin baa la keenaya markaasay balaayadii u garaacayaan oo wixii akriyahayaan oo wixii tumahayaan oo ruuxiga waxaad arkaysaa intuu istaagay saa u ordahaya oo wareegahaya goormuu kacay shayaadiin iyo jin iyo balaayaa meesha ku jirta qolyahanna waxa wey waa cabadatu shayaadiin waxay caabudahayaanay durbaanka u tubayaan waa shaydaan marka adigu ama mingisde ama waxa doonta ku magacaw saas way macnaha wax alla wixii qaabkaa lagu daaweeyo oo dhan waa min hada alqabiil waxaa ka mid a yani waxa weeye kutubta furitaankeeda iyo waxaan la dhigdhigahayo iyo waan soo marnay qardhaasaha iyo kullu dalika waa min hada alqabiil kullu dalika waa min hada alqabiil macna wax alla waxaan dariiqada shareecadu ogolaatay ahayn oo dhan lama ogola macna ayib waman yusadiq kaahinan faqad kafar wuxuu yihi waman yusadiq ciddii rumaysa kaahinan wax sheeg faqad kafara waa gaaloobay bimaa shay buu ku gaaloobay ataa uu la yimid bihi isaga alrasuulu rasuulkii rasuulkii almuctabaru ee la ictibaariyey ay qawluhu wa sharcuhu waay rasuulkii muctabarka ahaa ee sharcigiisa iyo qowlkiisa iyo isaguba muctabarka ahaa rasuulkii wuxuu la yimid buu ku gaaloobay ninkii wax sheeg rumeeye warkiisa wey macna ayib tanina waxa weeyaan wuxuu kaga hadlayaa xukumka kaahinka kaahinka asalkiisa waxaa la yidhahdaa waa kuwa shayaadiintu u timaado ee shayaadiintu wax usoo sheegto jimankiiyo shayaadiintay la shaqaystaan asalkeedu waa saas wey macna laakiin yani macna ahaan waxaa loo yaqaanaa kaahinka ruux kasta oo wax sheega waxyaalaha qaybkee maqanna wax ka sheega aa waa wadaadadan wax sheeg sheega waay yani baadidii luntay buu sheegi meel heblay jirtaa wixii la xaday buu sheegi meel heblay jirtaa balag buu udhigahayaa oo maaragtay yani waxa weeyaan meel ka laalaadinhayaa maaragtay waxyaalo soo socduu kasii warrami roobkaa xilligaa imaan doona wuxuu odhanayaa masalan gaaladaa kici doonta waa la xoroobi doonaa wahaakada waxyaalaha soo socda cidda ka warranta ama waxyaalo qarsoon sheeg sheegta kaasaa kaahinka la yidhahda inta badanna wuxuu la shaqaystaa jimankuu la shaqaystaa saas way macnaha qoladaasaa marka kahanada la yidhahda caaisha xadiis saxiixa ka sugan oo ay soo saareen bukhaari iyo muslim waxay tihi nebiga sal alay waslam ayaa waxaa la weydiiyey can ilkuhaan kuwa wax sheeg sheegaa la weydiiyey markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innahum laysuu bishay buu nebi uri sal lay slam waxba ma ay aha kuwaas wax ay hayaan ma jirto markaasaa waxay tidhi rasuul ilaahay ow innahum yuxadithuuna bishay yakunu xaqan saasaa lagu yidhi rasuul allow nimanku seebayna nimanku wax u haynin waxyaalo badan oy sheegaan baaba dhacde oo sidii ay u sheegeen u dhacday ha soo ma yani waa sida hadda la yidhaahdo wey wadaad hebel baaba sii sheegay yani inay dhacday oo warkiisii la helayna anaa goobjoog ka ahaa ha marka nebi allow waxyaabo badan baa intay sheegaan baa say u sheegeen u dhacaye seebayna nimanku wax u haynin ba la yidhi nebiga sal lay waslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam taas dhacday ee runta ah ee say u sheegeen u dhacday waa kelimadii runta ahayd ee shayaadiintu ay kor ka soo daftay markaa kadibna ay ku soo tuurtay boqol kale intay ku dareen bay boqolkii beenoodna been noqotay halkiibaa marka run ka noqday tiibaa marka iyaga xujo u noqotay ha yani waxa weeyaan sida axaadiista nebiga kusugan sal lay waslam ilahay markuu shay xugmiyo waxaa isdul fuurfuuraya shayaadiinta shay markuu ilaahay xugmiyo malaa'igtu ay ogaato malaa'igta sama samada iyo xid yani daruuraha iyo joogta ay ka war hesho shaygiibay malaa'igtu ku sheekaysanaysaa shaygu shay weli ilaahay uu xukunkiisa usoo dejiyo dhulkao dhacay ma ah laakiin wuu dhici doonaa allase wuu xugmiyey malaa'igtana waa ogeysay oo way ogaatay malaa'igtii oo ku sheekaysanaysa bay marka shayaadiintu intay isdul fuulfuulaan bay waxay ka soo maqlayaan malaa'igta ka ugu koreeyaa soo maqlaya soo dafaya kii ku hooseeyey buu kusoo tuurayaa kii kaleu kusoo tuuraya kii kaleu kusoo tuuraya say usoo wadaan baa waxay u keenayaan insiga iyo bini aadamka kii xidhiidhka la lahaa ee wax sheega ahaa yay halkii kelimo kusoo tuurayaan halkii kelimo oo boqol beenoodoo kale uu ku daray buu dadka u sheegi marka wuxuu leeyahy saasaa dhici doonta saasaa ahaan doonta saasaa ahaan doonta sagaal iyo sagaashan ama boqol beenood markuu sheego yaa tii runta ahayd baa marka run u noqon tii baa marka xujo u noqon oo dadku wadwada hayaan ficlan saan hadda ku aragna wadaadadana qaal ree magaalo waxaa la samaysanayaa halkaa mid wadwada oo dadka wada gaadhsiiya oo yidhaahda anaa goobjoog ahaa taana anaa goobjoog ka ahaa taana anaa goobjoog ka ahaa boqolkii kale waa qarsoon yihiinoo la sheegi maayo hadday xataa dadku ogaadaan inay been noqotay baxar kalaa loo saaray oo waxaa laleeyahay waa baxar buxuur oo si kalay wax ahaayeen oo see kalay wax ahaayeen inkaarme been baad sheegtay ma beentii caddayd baa wax kale noqotay saas way macnaha ha marka waxa weeyaan yani halkaa mid boqolkiiba hal mid oo run ka ah halkaabay macnaha dadka ku harowsanayaan oo iska dhigayaan wax cilmulgeybka yaqaana oy bal yani magac awliyanimo ku qaadanayaan a magac awliyanimo iyo matalan waxa weyaan maaragtay darajaad baa lagu qaadanaya saas way macnaha marka midda halkaa mid weyn bu nebigu sal lay waslam saasuu u tilmaamay macnaha ayib nimankaa marka kuhaanta ah ee shayaadiinta la saqaystee wax sheeg sheega haybkiiyo cilmiga ilaahay qariyey ka warrama waxyaabihii lumay ka warrama shayaadiinta ku adeegtahay kuwa iyagii waxa weeyaan sidoo sheekhuu inoo sheegay iyaga iska dhaafay ruuxii intuu u tago waxa ay sheegayaan ka rumaystaayo waa gaaloobaya oo nebi maxamed wixii lagu soo dejiyey sal lay slam ayuu ku gaaloobay ayaguna waa gaalo kafaro waay inay gaalo yihiin waxaa kutusaya alla subxaana wa tacaala wuxuu sheegay shayaadiintu waxay wax u sheegaan uun cid ay iyaga awliyadooda ah wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim markaad weli u noqoto shaydaanka aad caabuddo ood isaga israacdaan ood caruurtiisii noqoto markaa unbuu shaydaan kuu waxyoona wax kuu sheegi waa mid midda labaad weeye allah subxaana wa tacala wuxuu sheegay shayaadiintaasi inay ka saaraan dadka diintoy gaalnimo u saaraan ها والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ها نور كوا دينتي هي إيمانكي ظلمات كنا مجدي وقال لمدي جهلك شركك ومعنى حق أسارة ينبال الله سبحانه وتعالى مد الصدحة وحوي علم الغيب كوحيا لها إلهي أدومدي سككري ننكي شكتاي وقالوا بيا بإجماع العلماء علماء ده حيسكوا فقصين waxyaabaha ilaahay uu qariyay bini aadamka ka qariyay cilmiga khaaska ah ruuxii sheegtay inuu garanayo inuu gaaloobayo islaamnimada ka baxayo ninkana cilmi lghayb buu sheeganaya midda kaleeto iyadana kutusaysa waa xadiidka cad ee nebiga ka sugan sal lla alay wasalam waxaa soo saaray yani asxaabu sunan arbacada iyo xaakim min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu yhi sal lay slam man ataa caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila cala muxamadin sal lla alay wasalam wax sheeg ruuxii u taga oo ka rumaysta waxa uu sheegayo wuxuu ku gaaloobay wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh ma aha isagii maaha kan u tagahaye ee warkiisa rumaysanaya baaba gaaloobay buu nebigu uri sal lay slam wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey buu ku gaaloobay qur-aankii iyo sunnadii waa ku gaaloobay buu rasuulku lehy salawatu rabbi wasalaamu calayh saas way macnaha xadiidu cimraan ibni xusein baa isaguna si macnahaasoo kale faa'iideynayo isaguna sidaasoo kale yidhi man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila cala muxamed ninkii kaahin u yimaadiya wax sheeg sheeg ama haweeney ha ahaado ama nin ha ahaadee oo warkiisa ka rumaystaay waxa weeyaan yani wuu ku gaaloobay wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatu rabbi wasalaamu calayh haddii uusan ka rumaysanin oo intuu u tago uu ka dhegaysto hadduu doono yuusan rumaysaninba ayadana afartan beri salaad laga aqbali maayo xataa ha ka rumaysanin sidaa waxaa kutusaya xadiidka muslim min xadiii بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحوري من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ننكي كاهن أي مادي عراف وحشك شيئا أو وحويدية أفرتن هبين سقال صلاة لغا أقبل ما يبنى صلى الله عليه وسلم آه. علماء بركة وحيليهن كان واكي وحويدية لكن وركيز عن رميسان كاكالي قالوا بها ينا waa kii intuu weydiiyey wixii loo sheegay rumaystay haddii dadkii u tegay xaalkoodu saas yahay isagii ka warrama marka isagii ka warrama xaalkiisa xagee joogaa warkiisa ma hayno kaas saas way macana isaga warkiisa ma hayno dayib marka yani waxa weeye saas weeyo waman yusadiq kaahinan faqad kafar wa kaahinkaa ninkii u tago wax weydiiya ama rumeeya hal halistaasu ku jiraa way macana waman yusadiq marka yani qaabka uu wax u sheegayo siduu dooni ha ahaado qaarkood waxa weeyaan way faaliyaan oo dhulkay xarxariiqaan soo ma qaarna yani waxaa la yidhi xidigahay fiiriyaan oo waa tanjiimka nooc ka mid a qaarna kitaab bay wax ka fiiriyaan a macsharulfalag iyo dayrabigii iyo halkaasay wax ka fiirfiirayaan qaarna wax ka raadiyaan qaarba sibay u maraan qaar macnaha waxa weeyaan asaaliib kale isticmaalaan kulligood waxay soo wada gelayaan magaca kaahinka iyo caraafkay soo wada gelayaan ninkii u tagoo wax ka raadsadaayo halistaas u gelaya asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahy calayhi raxmatullah hal mid baa laga soo reebayaa hadduu ugu tago oo wax u weydiiyo inuu yani intuu xumaantiisa ogaado haddana inuu naqdiyo oo ceebeeyo oo dadka uga digo taasi kuma jirta buu leeyahy oo waxaa laga qaadanayaa xadiidka saxiixulbukhaari uu kusoo arooray nebigu sal lla lay wasalam wuxuu u tegey ibnu sayaad wiilkii yaraa la odhan jiray wax sheeg sheegi jiray soo garan maysaan xadiidkiisii wuu u tegey nebigu sal bal wuu u dhuuntay wuu u gabaday bal wuxuu sheegayay inuu dhegaystaan inaan dhegaystaan doonaya bu nabir sal lay slam xadiiskaa marka shekh ibnucutaymiin wuxuu yihi waxaa laga qaadanayaa hadduu ruuxu ugu tago warkiisa inuu dhegaysto markaa kadibna uu naqdiyo oo dadka uga digo ee inuu rumeeyo inuu wax ka qaato midna aanan ahayn markaasi wuxuu leeyahay mushkilo maloo dhibaata kasoo gaari mayso saas ma xadiiskaasaa laga qaadanaya bu le waman yusadiq ruuxuu rumeeya kaahinan wax sheeg ninkii rumeeya faqad kafara waa gaaloobay oo wuxuu sheeganaya ka rumaysta wey macnaha saas weyaan waxaa la ogaaday oo markii baadhis la sameeyey xaqiiq ahaan loo soo ogaaday wadaaddo waaweyn oo awliye loo haystay dadkuna ay ku xidhnaayeen ilaa iyo haddana qubuurtooda kusii xidhan yihiin inay ahaayeen kaahiniin shayaadiinta iyo jimanka ku shaqaysta saas macnaha oo jimanka iyo shayaadiintuna usoo warramaan wax usoo sheegaan dadkana ku xidhaan dadka waxay u sheegayaanna shayaadiinta ka qaata sidaana awliyenimo ku qaatay iyo jago sare saasaa lasoo ogaaday xaqiiqo jirta masalada iyadii macnaha saas weyaan in badan oo hadda jirana tabtaasay ku adeegtaan oo ku shaqaystaan saas wey saas daraaddeed baa rag badan markay diinta fahmeen oo tawxiidka fahmeen way ka tageen nin annaga sheekh noo ahaan jiray oo la dhihi jiray sheekh cabdinaasir ayaa wuxuu yidhi yacni waa uu suufi ahaa baa jirtay oo dariiqooyin qolyahan dariiqooyinka ah wuxuu yidhi waxaa laygala hadli jiray meelahan samada ka so- sokayso oo hawada sare ah baa laygala sheekaysan jiray buuri oo wax la ii sheeg sheegi oo saa yeel oo saasaa jirto oo saasaa dhici doonto waxan baa laygu akrinayaa buuri ilaahay wuxuu qadaray buu yidhi inaan tawxiidkii fahmay oo kitaab abujamre la yidhaahdo ayaan akhristay buu yidhi yacni tawxiidkii baan fahmay mar alla markaan tawxiidka fahmay wax alla wixii ii warrami jiray oo dhowaan waayey buuri saas way macnaha saasaad ku garan calba nin tawxiid loo iimaan lahoo diin leh ha loo warramo oo wax loo soo sheeg sheego nin wax loo sheeg sheegayo isaguna wax sheeg sheegaya haddaad aragto khalaas waa kaahinkaa iyo caraafkaa wey macnaha ayib faqad kafara waa gaaloobay bimaa shay buu ku gaaloobay ataa uu la yimid bihi isaga alrasuulu rasuulkii almuctabaru ee la ictibaariyey qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo axaadiistiisa iyo shareecadu la yimid hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wasal cala alihi wasaxbi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منهما كل منها فصل وهذا كان فاصل فصل كاسو يجمع كل من يبكوري معنى حديث جبريل جبريل حديث كيسي معنيه سيب فصل كان كل من حديث كي المشهور إعانك أها حديث كي جبريل إعانك أها macaanidii ku soo aroortay buu fasalkeeni uruurinayaa oo kulminayaa xadiidkii almashhuuri ee caanka ahaa fii tacliiminaa barideennana ku soo arooray uu ina barayay jibriil addiina diinka una barayay xadiiskaasi waa xadiis ku soo arooray bariddii uu jibriil ina barayay ummaddaa laga wadaaye uu diinta ina barayay wa annahu waxaa kaloo uu jamcinayaa fasalkani annahu diinku yanqasimu inuu u qaybsamayo ilaa halaati maraatiba saddex darajo saddex martabadood inuu u qaybsamayo diinku alslaami iyo waliimaani iyo walixsaani inuu intaa u qaybsamayo waa saddexdaa martabadood islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka waxaa kaloo iyadana fasal uya uu kulminayaa fasalka ka hadli doonaa wa bayaani arkaani kullin minhumaana fasal buu yahay kullin minhaadhe wa bayaani arkaani kullin mid walba tiirarkiisa caddayntooda oo minhaa maraatibtaa ka mid ah maraatibtaa mid kastoo ka mid ah tiirarka uu leeyahay ee uu ku dhisan yahay oo la caddeeyo yacni saddexdooda islaamku tiirar buu leeyahay tiirarkaasoo la caddeeyo iimaankuna tiirar buu leeyahay iyagana waa la caddayn ixsaankuna tiirar buu leeyahay wuu caddayn saas macnaha ayib wa bayaani kullin minha marka muhimaddu waxa weeyaan xadiidkaa jibriil macaanida ku soo aroortay buu doonaya sheekhu inuu nadmi ka dhigo oo tix uu ka dhigo xadiidkaa jibriilna waa waa xadiidka alimaamu muslim iyo keyrkii ay soo saareen min xadiidi cumar radia allahu canh wuxuu yidhi cumar annagoo nebiga la fadhina sal alla lay wasalam maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaan ugu soo baxay nin yacni aada maryihiisu u cadcad yihiin tintiisuna aada u madowdahay wax socdaal iyo safarta raadkeedii oo basaas iyo wax saasoo kaleana ayna ka muuqanin cid annaga naga midoo markaa garanaysana aysan jirin saxaabadii meesha fadhiday ninkiisuu usoo socday nebiguu la fadhiistay sal lla lay wasalam markaasuu lowgiisa labadiisa low buu labadii low ee nebiga ku tiiriyey sal lla lay wasalam labadiisa gacmoodna wuxuu dhigay oo saaray labada bawde ee nebiga sal lla lay wasalam markaasaa wuxuu ku yidhi yacni yaa muxamed akhbirnii can ilislaam muxamedow iiga warran islaamnimada yani islaamnima maxay tahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah watuqiima asalaata watu'tiya azakaata watasuuma ramadaana wataxuja albayta in istaطacta ilayhi sabiila saasuu nabigu ku qeexay sal ه alيه wasalam islaamnimadu waxa weeyaan inaad qirto cid xaq lagu caabuday inaysan jirin alla mooye subxaana wa tacaala muxamedna uu rasuulka ilaahay yahay salaadana aada hagaajiso oo sidii lagu amray aada u tukato sekadana aada bixiso bisha ramadaanna ood soonto baydka ilaahayna aada u qasadoo tagto waa xajkii haddaad awood u hesho jidhkiisa aad awoodi karta waay sidaasuu nabigu ku qeexay sal ly slm oo kaga jawaabay su-aashii markaasaa wuxuu yidhi ninkii yimid ee nebiga sal lay waslam la soo fadhiistay su-aasha jeediyey baa markuu jawaabta nebiga maqlay sal lay waslam baa wuxuu yidhi sadaqta ha run baad sheegtay buui waa runtaa wuxuu leeyahay cumar facajibnaa lahu yas'aluhu wayusadiquhu waan la yaabnay buuri ninkan ninkan meesha soo fadhiistay nebiga su-aalaha weydiinaya waan la yaabnay buuri leanna wuu weydiinayaa haddana markuu u jawaabo wuu u rumaynaya wuu markhaati kacaya sidii nin arrinta sii yaqaanay oo kaleeto nin saxaabada lagu yaqaanay oo raggii nebiga sal ly waslam wax ka qaatayna uma muuqdo ninku nin wax yaqaanana haddana waa u muuqdaa waa weydiinaya haddana waa runtaa buu leeyahy waan la yaabnay buu lehy macana saasaan ula yaabnay markaasaa wuxuu yidhi haddana fa akhbirnii can iliimaan bal iimaanka iga warran isaga rasuulku wuxu yhi sl lay waslam an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulih walyowmi alaakhiri watu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iimaanku waxa weeye inaad alla rumayso malaa'igtiisaad rumayso rususha rumayso kutubta rumayso rususha ilaahay inaad rumayso uu soo dirsaday maalinta dambe aakharana inaad rumayso waxyaalaha ilaahay qadare ee horay u qoray ee addoommadiisa uu u xugmiyeyna inaad rumayso kiisa khayrka iyo midkiisa sharkaaba markaasu wuxuu yidhi sadaqta waa runta wuxuu yidhi haddana fa akhbirnii can ilixsaan bal ixsaanka iiga warran isaga nebigu wuxu yhi sl lay waslam an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaanka waxaa la yidhahdaa inaad ilaahay keligii caabuddo ood u caabuddo sidii adoo arkayoo kale sida isagoo kuu muuqdoo kale inaad u caabuddo maxaa yeelay haddii aadan arkaynin isagaa ku arkaya isagaa ku arka alla subxana wa tacala haddaadan adugu arkaynin wy macana markaasaa wuxu yidhi fa akhbirnii can isaaca ayb saacadda bal iiga warran qiyaamadu goormay imaanaysaa wakhtigeeda wax iiga sheeg markaasaa nebigu wuxu yhi sl lay waslam malmas-uulu canha biaclama min asaa'il kaagama xoog ogaalsani buu yidhi kaagama xoog ogaalsani adiga i weydiinaya iyo aniga aad i weydiinaysaa isku meel baan ka joognaa cilmigeeda yani ilahay baa khaas laaway subxana wa tacala markaasaa wuxu yidhi fa akhbirnii can amaaraatiha mar haddii aad aadan iiga xoog ogaalsanayn wakhtigeeda calaamooyinkeeda ii sheeg marka astaamaha lagu garanayo wakhtigay dhacayso ee ka soo hormaraya wax iiga sheeg markaasaa rasulku wuxu yhi sl lay waslam an talid alamatu rabbataha waan tara alxufaata alcuraata alcaalata ricaaa ashaa'i yatataawaluuna fi lbunyaan inay addoontu dhasho sayidadeeda wa fii riwaayatin baclahaa sayidkeeda inay dhasho addoontu inay sayidkeeda dhasho yacni macaani saddexaa lagu fasiraaye caaqnimada waalidka caaqa lagu yahay inay badato oy faafto fogaanshaha diinta laga fogaaday daraaddeed oo markaa wiilkii ama gabadhii ay hooyadeed ula dhaqanto sidii sayidku addoontiisa ula dhaqmoo kaleeto sidaas waa macno macaani kalena waa jiraan waxaa kaloo iyadana astaamaheeda ka mid a inaad aragto kuwii kabahala'aa ee qaaqaawanaa ee caydha ahaa xaynta yacni adhigana raaci jiray ayagoo dhismaha ku tartamaya kaba way kabala'aan jireen caydh bay ahaayeen yacni waxa weeyaan way qaawanaan jireen oo dhar mayna haysanin kuwii sidaa ahaa waxaad arkaysaa dhismaha iyo guryaha iyo ku tartamayo midba midka kale siduu uga guri dheeraan lahaa yani ku dadaalay taasna waa astaan buu nabigu uri sal lay waslam intaa markuu sheegay oo intaa ay isdhaafsadeen ninkii meesha yimid iyo nebigu sal lay wasalam ayaa cumar wuxuu yidhi wuu tegey ninkii waa iska dhaqaaqay waxoogaa baan joognay buui baar baan ka joognay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam yaa cumar atadri man isaa'il cumarow ma garanaysa ninkii su-aalaha ay weydiinayay een u jawaabayay markaasaa waxaan idhi buuhi allah warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya waxba kama garanin nin uu noo yimid oo socotuu u muuqday wax astaamihii socotonimana kama muuqanin nin qariiba unbuu u muuqday macnaha markaasaa wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam fainahu jibriilu ataakum yucallimukum diinakum a wuxuu ahaa jibriil buu ahaayo wuxuu idinku yimid inuu idin baro diintiinna marka asaasiyaadkii diintoo dhan buu sheegay soo maha alislaam waliimaan walixsaan walsaaca wa ashraatiha intaasuu xadiidku shamlistay intaasuu marka nebigu sal lay waslam wuxuu ka dhigay inuu yahay diinkii oo dhan inuu diinkii oo dhan uu yahay saas way macana maxaa yeele waa asaasiyaadkii iyo qawaaciddii asaasiga diintu ku istaagi lahayd waa wax badan yani waxa way hadduu wax ka maqan yahay tanubay is- intaanbay soo hoosgelayaan xadiidka marka uu doonayo sheekhu inuu hadalkiisu ku wareego waa xadiidkaas xadiidka imaam muslim baa soo saaray saxaabo kale oo cumar ahayna waa laga wariyaa axaadiis u markhaati kacaysa laakiin waxa weeyaan xadiisku waa xadiidka mashhuurka ah ahlulcilmiguna waxay leeyihin waa xadiid cadiim ah aada u weyn axaadiista ay diintu arkaanteedu ku wareegto ee tiirdhaxaadka u ah mid ka mida way xadiiska jibriil saas macna ayib wuxuuna yidhi marka sheekhu iclam biana addiina qowlu wacamal faxfadhu wafham maa calayhi ida ishtamal kafaaka ma qad qaalahu arasuulu id jaa'ahu yas'aluhu jibriilu calى maraatibin halaaثin fasalah جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان, الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان وحكر اعلم أبو بأن الدين دينك قول وهذل إيو وعمل عمله إيه فاحفظه حفظ بكوير أو وافهم فهم واحد فهمته ما شيء calayhi dushiisa daakani ishtamala uu kulansaday yacni hadalka aanku idhi diinku waa qowl iyo camal xifdi horta oo waa hadalkaaba gaabane waxaad xifdidaa al- addiinu qowlun wa camal horta xifdi midda labaad weeye xifdi geliya ha ku gaabsanine waxa uu kulansaday oo macaani oo ku jirto halkaa ku qarsoonna ayadana faham buu ku yidhi ayib kafaaka waxaa kugu filan oo ku kaafiyey maa shayga qad qaalahu uu yidhi alrasuulu rasuulku uu yidhi id markii iyo xilligii jaa'ahu uu u yimid yas'aluhu xaalo uu weydiinayo jibriilu jibriil a nebigu jawaabtuu bixiyey markuu jibriil u yimid isagoo su'aalo weydiinayo taasaa kugu filanba saasuu yidhi macnaha ayib calaa maraatibin halaatin fasala fasalahu diinkiibuu nebigu fahfaahiyoo kala dhigdhigay oo caddeeyey calaa maraatibin martabado dushood buu ku caddeeyey oo ku kala dhigdhigay halaain oo saddex martabadahaasoo jaa'ad timid calaa jamiicihi diinkii oo dhan dushiisa ku timid mushtamilatan xaalo ay tahy mid kulansatay ama martabadahaasoo jaa'ad timid mushtamilatan xaalo ay tahay mid kulansatay calaa jamiicihi ay calaa jamiici diini diinka yacni kulligiiba martabado kulansaday oon waxba ka tegin ayaa macnaha waxa weeyaan ayuu nebigu ku faahfaahiyey oo ku kala dhigdhigay sal ly slm ku caddeeyey iclam biana addiina qowlun wa camal macnaa wuxuu ka wadaa diinka ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala rasuulkiisana uu usoo dhiibay moxameda sal lay wasalam ruux kal ruuxna uusan ruuxnana uusan ka aqbalaynin diin aan isaga ahayn markii la yidhahda hala qeexo waxaa la yidhaahdaa qowlun wa camal qowlun wa camal waa hadal iyo samayn waa ficil iyo hadal saas macna qowlun taa uu ku yidhi waxaa laga wadaa qowlu lqalbi wa qowlu lisaan labadaasaa soo gudagelaya yacni qowlun wey markuu ku yidhahdo diinka macnaa iimaankiibuu ka wadahay sideedaba kelimaadka la yidhahdo diin iyo kelimatu liimaan iyo kelimatu lislaam waa kelimaad isku macno dhadhow qeexitaankooda qaar ka mida waa u tegi doonaa khaasatan kelimatu liimaan iyo kelimatu lislaam darsigeenna caawi ka mid tahay laakiin diin hadduu ku yidhahdo iimaan hadduu ku yidhahdo iyo waa kelimaad attaqwa hadduu ku yidhahdo iyo waa kelimaad isku macno dhow macna sida uu leeyahay sheikh islam ibnu taymiya marka addiinu qowlun wa camalun bimacnaa iimaankii buu qeexaya iimaankii buu qeexaya oo diinka ilaahay addoommada uu ka rabo waa qowlun wa camal qowlkaa waxaa soo gudagelaya aan idhi qowlu lqalbi wa qowlu allisaan qowlka wuxuu ka dhacaa qalbigana waa ka dhacaa carabkana waa ka dhacaa qowlku markuu ka dhacaya qalbiga waxaa laga wadaa altasdiiqu waaliiqaan rumaynta iyo yaqiininta qalbiga gashaay waxaa la yidhaahdaa qowlulqalbi baa la dhahaa qowluntaasay soo gudagelaysa qowlullisaani oo carabka ka dhacdana waxaa laga wadaa waa annutqu bishahaadatayn inuu shahaadataynkii carabku ku dhawaaqo oo uu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah taana waxaa la yidhaahdaa qowlullisaan baa la yidhahdaa labadooduba waxay soo gudagelayaan qowluntaasay soo gudagelayaan marka qalbigii rumayntiisa iyo carabka ku dhawaaqidiisu labadaba qowl baa laisku yidhaahdaa qowlun bay soo gudagelayaan labadaba macnaha ayib wuxuu ina yidhi wa camalun soonama dhihin camalkana waxaa soo gudagelaya saddex baa soo gudagelaya qolana labay ka dhigaan camalu اlqalbi wa camalu allisaan wa camalu ljawaarix saddexaasuu sheekhu gelinaya camalu qalbiga waxaa la yidhahdaa camalu qalbiga waa niyada ikhlaaska shayga uu samaynaya ilahay dartii inuu la qasto maxabada iyo jacaylka tala saarashada ilaahay subxaana wa tacaala hoggaansanka ilaahay amarkiisa uu hoggaansamo doonitaanka khayrka uu doonayo go-aanka uu gaadhayo qalbigu kulli daalika waxaa la yidhahdaa camalu qalbi baa la dhaha ayib qawlu qalbiga muxuu ahaa qawlu qalbi waa uun rumaynta waaye waa rumaynta iyo yaqiinta taa waxaa la yidhaahdaa hubaalinta uu shayga si dhaba u rumeeyo waxaa la yidhaahdaa qawl baa la yidhahdaa intaa markay dhaafto oo u gudbo inuu shaygii u qasto qalbigu inuu jeclaado inuu ilaahay tala saarto inuu macnaha waxa weeyaan maaragtay uu shaygii yacni doono inuu go-aan ku gaadho samayntiisa acmaasha qalbigu uu samaynaya waxaa la yidhaahdaa camalu lqalbi baa iyadana la dhahaa camalu he alqalbi baa la dhahaa ayib camalu lisaan isaga wuxuu leeyahay wuxuu ku dhow yahay un qawlu lisaan eh waa waxyaalaha carabku qabto labadaasi farqi weyn uma dhexeeyaan malaynaya camalu lqalbi iyo waxaan dhihi lahaa camalu lisaan iyo qawlu lisaan waa un carabku wuxuu sameeyo camalu ljawaarixna waa xubnuhu acmaashay sameeyaan oo maalan yani maalan salaadda marka la tukanayo soo yani xubnaha gacmaha iyo lugaha iyo wejiga iyo kulligood camal ma qabtaan acmaashaasi iimaankay ka mid yihiin saas way macnaha socodka uu ruuxu uu lugaha ku soconayo khayrka ugu soconayo iimaankii bay ka mid tahay gacmaha khayrka uu ka qabanayo gacmaha khayrka uu ka qabanayo iimaankii bay ka mid tahay indhaha khayrka uu ku fiirinahaye oo u isticmaalayo iimaankii bay ka mid tahay dhagaha khayrka uu ku maqlayo iimaankii bay ka mid tahay wahaakada maxaa la yidhahdaa camalu ljawaarix baa la dhahaa midaas camalu he aljawaarix baa la yidhahdaa marka camaluntaasaa waxaa inoo soo gudagalay oo soo wadagalay camalu alqalbi wa camalu aljawaarix imsaan haynaa marka shan ama afar afar iska dheh afarta waxa weeyaan ka hore oo qawlinta oo laba inooga soo baxday qawlu lqalbi wa qawlu lisaan iyo kan dambe oo camalka oo isagana laba inooga soo baxdayoo camalu lqalbi wa camalu ljawaarix afartaasaa iimaanka lagu keexaa saas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan aliimaanu qawlun wa camalun wa ictiqaadun bay dhahaan iyaduna soo la mid ma ah yani ictiqaadku waa uun meeshii aynu nidhi camalu lqalbi meeshaynu nidhi camalu lqalbi meeshaynu nidhi unbuu ictiqaad yidhi saas macana marka taana waa la dhihi karaa qawlun wa camalun wa ictiqaadun haddii aad tidhahdo qawlun wa camalun ku gaabsatana kulli way soo wada hoosgelayaan macnaha sidaas weeyaan ayib sidaa marka la yidhaahdo waxaynu garannay shaygu hadduu qalbiga ka dhaco ama carabka ka dhaco ama xubnaha ka dhaco kulli inuu diinkii ka mid yahay oo iimaankii ka mid yahay lana doonayo inay intuba isugu tagaan ilaahay dhaacadiisa subxaana wa tacaala qalbigiina waa inuu ilaahay u hoggaansamo carabkiina waa inuu ilaahay u hoggaansamo xubnihiina waa inay ilahay u hoggaansamaan saas way macnaha taasi waa madhabu ahli sunna waljamaaca waana sida ay ku tuseen qur'aanka iyo sunnada nabigu sal lay waslam sida ay ku tusaysa way macnaha ayib wuxuu ku yidhi marka iclam biana addiina qawlu waaye iyo wa camalun camal waaye waa qowl iyo camal diinku waa sidaas waaye markii la yidhaahdo iimaanku intaasuu ka kooban yahay intaasi diinkii iimaankay soo wada gudagelayaan macnaheedu waxa weeyaan kufriguna intaba wuu ka dhacaa kufrigu qalbiga wuu ka dhacaa iyo gaalnimadu yani waxa weeyaan wuxuu ka dhacaa carabku ka dhacaa jawaarixdii xubnahana waa ka dhacaa soo ma yani waxa weeyaan camalu lqalbi ama qawlu lqalbi kufrigu waa ka yimaadaa hadduu macnaha inxiraafo qawlu lisaanna waa ka yimaadaa camalu jawaarixna waa ka yimaada oo jawaarixdii xubnuhu hadday ku kacaan wax islaamnimadii burinaya oo jebinaya islaamku waa buraya saas manaa islaamnimadii waa buraysaa waa jabaya manaa afar qaybood baa loo qeybiya kufriga iyo gaalnimada qaybta koowaad waxaa la yidhahdaa kufru jahlin wa takdiib baa la yidhahdaa gaalnimo yani ku yimaada jahli iyo beenin oo taas waxa weeyaan yani qalbigii maba uusan ka rumayninba xaqa ma rumaysnaba xaqa qalbiga kama rumaynin waxaana u geeyey inuusan qalbiga ka rumaynin maba garanayaba xaqiiba maba garanayaba si kaluu wax u haystaayo xaqiiba xaqnimo uma garanay waxaa la yidhaahdaa waa kufru ljahli baa la yidhahdaa ha waa takdiib iyo kufri ku salaysan jahli ku salaysan waa waa mida ilahi subxana wa tacala qur-aanka ku sheegay ku sheegay yani oo uu rabbi subxaana wa tacaala yidhi yani akadabtum biaayaatii walam tuxiituu biha cilman am maada kuntum tacmaluun ha ma aayaadkaygii baad beeniseen idinkoon cilmi ku koobin oon aqoonba u yeelaninba oon garaninba miyaad iska beeniseen ood yani diideen saas wey macnaa kufri waxaa la yidhahdaa kufru jahlin baa la yidhahdaa kufriga qeybtiisa labaad waxa weeyaan kufru juxuud baa la yidhahdaa kufru juxuudi wa kitmaan waa kufri diido iyo qarin ku salaysan oo macnaheedu waxa weeyaan wuu garanayaa xaqii laakiin wuu isdiidsiinaya wuu garanayaa inuu xaq yahay laakiin raacitaankiisii iyo qaadashadiisii iyo rumayntiisii baa lagu karlecayahayo wuu diidan yahay kaa waxaa la yidhahdaa kufru juxuudin wa kitmaan waa midka ilahay ku sheegay subxaana wa tacaala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa ha yani way diideen ilaahay aayaadkii subxaana wa tacaala markay yaqiiniyeen kadib way hubaan inay xaq tahay inay sax tahay way hubaan laakiin haddana waa diideen waa fircoon iyo dadkiisii iyo in badanoo dadkii rususha loo soo diray wax u sheegeen ka mid a iyo qaar badanoo sidaas way macnaha kufriga qaybtiga waxaa la mid ah aayadda kale wa ina fariiqan minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun in badanoo ka mid a yani waxay qarinayaan xaqii iyagoo og inuu xaq yahay ayagoo garanaya inuu xaq yahay haddana qarinayaan macnaha qaybta saddexaad ee kufriga ka mid a waxa weeye yani waa kufriga la yidhaahdo kufru nifaaq kufru nifaaq kufru nifaaqu waxa weeye xubnihii daahirka ahaabaa hoggaansan jawaarixdii ayaa camalkoodii qabanayo salaadii buu tukanayaa zakadii buu la imaanayaa xajkii buu tegayaa yani waa hoggaansan yahay shareecadii buu u xugun tegayaa laakiin hoos iyo qalbiga kuma jiro wax hoggaansana kuma jiro kufriga waxaa la yidhahdaa kufru nifaaq baa la yidhahdaa waa munaafiqiinta gaalnimadooda waay lianna daahir ahaan waa hoggaansan yihiin oo xubnahoodu daahirkaa ee muuqda waa hoggaansan yihiin oo de muslimiintiibaba ka tirsan yihiin daahir ahaan laakiin hoos iyo qalbiga wax iimaana kuma jiro qalbiga waa ka diidan yihiin kufriga waxaa la yidhahdaa kufru nifaaq baa la yidhahdaa ama nifaaqa ictiqaadiga midka la yidhahda macna ayib ka ugu dambeeya afraadi waxa weeyaan waa kufriga la yidhaahdo kufru cinaadin waistikbaar waa kufriga maalan yahuudda iyo yani ibliis iyo yani qalbigana waa ka ogyihin wixii inuu xaq yahay carabkana waa ka qirayaan raacitaankiisiina ma ogola waxa ku bixinayana waa isla weynan iyo kibir iyo yasid ay yasayaan cidda xaqa wadata xaqa inay qaataan bay iskala wey yihiin macnaha kibirka noocaas kaana waxaa la yidhahdaa kufru istikbaarin wa cinaad baa la yidhahdaa ibliis iyo yahuudda iyo nin walboo xaqa intuu garta iskaga dhaqaaqay iyo yaa soo gelaya macnaha kufru icraadna waa la geliyasayna qolaas soo gelisa macnaha ayib kulli marka waxay ku salaysan yihiin kufriga qaybihiisa kala duwan oo dhan ama waxaa laga waayey yani waxa weye qawlu qawlun qalbigii ama waxaa laga waayey oo tasdiiqii ah ama waxaa laga waayey qawlun lisaan ama waxaa laga waayey camalun qalbigii ama waxaa laga waayey camalun jawaarixi baa laga waayey ama kulli waaba laga waayeyba markaa wuxuu noqona dee dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin buu noqon marka haddii midnaba laga waayaba macnaha saas weyaan ayib wuxuu ku yidhi iclam ogow biana diina diinku qawlun hadal inuu yahay ogow iyo qawlun qawlay iyo wa camalun camal ee faxfadhu xifdi oo wafham waxaad fahamtaa maa shayga calayhi dushiisa wafham waxaad fahamtaa maa ayiladii midka daakan la soo sheegay hadalkan la soo sheegay ishtamala uu kulansaday calayhi dushiisa hadalkan aan soo sheegay macnaha uu kulansaday ee ku jirana fahan waa macnahan hadda soo sharaxna wey macnaha macnahana fahan haddana xifdiyo si fiican u qabo buu ku yidhi macnaha kafaaka maa qad jaa'ahu arasuulu id jaa'ahu yas'aluhu jibriilu waxaa kugu filan inaad fahanto oo sidaa hadda aan wax u soo sharaxnay u fahanto xadiiska jibriil markuu nebiga u yimi sal alay waslam isagoo su-aalaha weydiinaya waa xadiiskan hadda soo marnay soo sharaxnay ee waxaan dhihi lahaa maaratay aan ku bilownay oo xadiisu jibriila macnaha ayib kafaaka waxaa kugu filan oo kugu filaaday maa shayga qad qaalahu uu yidhi alrasuulu rasuulku uu yidhi sal lay waslam yacni iimaanku inuu qowl yahay iyo camal inuu yahay jawaabaha nebigaad ka garanay sal lay waslam uu jibriil siiyey maxaa yeeley markii ugu hoyey uu yidhi yani akhbirnii can alislaam muxuu ku jawaabay shahaadateynka soo maaha shahaadateynku soo carabka kama dhacaan a shahaadateynku waa carabka haddana ictiqaadu lqalbi weeyaanoo laabudda qalbiga inay galaan waay soo ma ayib salaaddii marka loo yimaado soo acmaal maaha waa qowl iyo acmaal labadaba salaada waa galaan soo ma markii loo yimaado zakadii marka loo yimaado iyaduna waa camal ilan xoolo la bixinay wey soo ma ayib markii loo yimaado soonkii marka loo yimaado isaguna waa camal markii loo yimaado xajka marka loo yimaado isaguna waa camal soo ma marka yani qaybtii camaliga ahayd yani nebigu sal lay slam jawaabtaasuu ka bixiyey qaybta dambe iimaanka uu ku qeexayna kulligood waxa weeyaan waa yani waa ictiqaad waa qalbigii waa qalbiga yani hogaansankiisa qalbiga ogolaanshihiisa qalbiga rumayntiisa ilaahay la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo kutubtoo la rumeeyo qadarkoo la rumeeyo ilaa akhirihi kulligood waxa weye waa arrimo qalbiga u noqonaya sooma marka diinkii inuu qowl iyo camal ba yahay jawaabta nebigaa laga garan salawatu rabbi waslamu aleyh ee uu jibriil siiyey saas wey macana ayib kafaaka waxaa kugu filan ma qad maa shayga qad qad qaalahu uu yidhi alrasuulu rasuulku uu yidhi sal lay wasalam id waktigii jaa'ahu uu yimid yas'aluhu xaalo uu weydiinayo jibriilu jibriil jibriil markuu u yimid isagoo wax weydiinayo jibriilu waa faacil mutanaazac calayhi way macana ha jaa'ahu iyo yas'aluhu baa ku tanaasucaysa midna sii midka kalena damiir sii way macana ayib fasala calaa maraatibin halaahin fasala fasalahu nebigu waa caddeeyey sal lay wasalam diinkii diinkii buu caddeeyey calaa maraatibin martabado dushood buu ku caddeeyey alaain oo saddex saddex martabadood buu nebigu sal lay waslam diinka ku caddeeyey jaaat martabada koowaad waxa weeyaan waa martabatu alislaam soo maha oo markii ugu horeysa su-aashii ugu horreysa ku saabsanayd su-aashii ku xigtayna martabatu liimaan bay ahayd waa martabada ku xigtay martabada saddexaadna waxa weeyaan waa ixsaankii waayo saas macnaha ayib fasalahu nebigu waa caddeeyey diinka calaa maraatibin buu ku caddeeyey martabado alaain oo saddex saddex darajuu ku caddeeyey martabadahaasoo jaa'ad timid mushtamilatan xaalo ay tahay mid kulansatay calaa jamiicihi diinkii oo dhan mid kulansatay xaalo ay tahay ama jaa'ad timid calaa jamiicihi diinka oo dhan dushiisay ku timid waxba kala tegin mushtamilatan xaalo ay tahay mid kulansatay inta waa dhihi karta macnaha ayib alislaami waa ka marka nebigu wuu caddeeyey calaa maraatibin buu ku caddeeyey soo kuma dhihin alislaami buu ku caddeeyey saas waa bedel waliimaani iyo iimaan buu ku caddeeyey walixsaani iyo ixsaan buu ku caddeeyey saddexa martabadood waa alislaamu waliimaanu walixsaan haddaad tidhahdana waa bannaan tahay oo markaa qaci bay noqonaysaa macnaha ayib islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka saddexdoodaabaa marka maraatibta diinta ah yacni martabada waxaa laga wadaa darajaadka sidaa saddexda martabadood ay u kala sarreeyaan bay dadka ahluliimaankuna ugu kala sarreeyaan dadka qaarkood martabatulixsaan bay ku jiraan oo waa martabada ugu sarraysa waay kuwana way ka hooseeyaanoo martabatuliimaan bay ku jiraan kuwana kuwaasay kasii hooseeyaanoo martabatulislaam bay ku jiraan saddexdaa martabo way dadku sidoodaba macna ayib yani dadka ahluliimaanka kulligood middan saddexdoodan marka bal mid walba aan isdul taagno islaamka waxaa la yidhaahdaa yani luq ahaan marka la yidhahdo alinqiyaad walidcaam baa la yidhahdaa hogaansankaa la dhahaa luqada carabiga marka la yidhahdo alislaam bimacnaa hogaansan baa la dhahaa ayib shareecada marka la yidhaahdo alislaam kelimada la yidhahdo ha la qeexo maxaa islaamku loola jeedaa shareecadu kelimatu lislaam maxay u isticmaashaa maxaa lagu qeexi karaa xaqiiqadeedu maxay tahay haddii la yidhahdo oo la isweydiiyo sharcigu kelimadaa iyada ah laba siyoodba uu isticmaalaa mar wuxuu isticmaalaa iyadoo keligeed ah oo kelimatuliimaan aynan la soconin xadiiskay ku soo arooreysaa kelimatuliimaanna meesha laguma sheegin aayada qur-aankay ku soo arooreysaa iyadoon kelimatuliimaan lala sheegin mar waa markaa marna waxay soo arooreysaa ayadoo la socota kelimatuliimaan aayadda qur-aankay ku imaanaysaa axaadiistay ku imaanaysaa labadaa goorba way timaadaa labadaa siyoodba sharciyadu waa u isticmaala labada goor laba macnay kala leedahay labada goor laba macnay kala leedahay midda koowaad weeye markay soo aroorto ayada oo lala sheegay kelimatuliimaan oo sidaa ay ku soo aroorto a iyadoon lala sheegin iyadoo keligeeda markii la sheego oo kelimatuliimaan aynan la soconin macnaheeda waxaa laga wadaa diinta oo dhan diinta oo dhan qaybteeda ictiqaadka ah qaybteeda qowlka carabka ka dhacda qaybteeda jawaarixda ka dhacda furuucdeeda iyo usuusheeda diintoo dhan bay matelaysaa markaa saas way macna waa mid alla yidhi subxana wa tacaala waman yabtaqi hayra alislaami falan yuqbala minhu huwa fi laakhirati min alkhasiriin marka falan yuqbala minhu soo saas maa waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu laga aqbali maayo marka hadda aayadda kelimatuliimaan miyaa lala sheegay soo kelimatulislaam keliya kuma soo aroorin mar hadday keligee tahay waxay soo gudagelaya hogaansanka qalbiga iyo hogaansanka xubnaha iyo masaa-isha diiniga oo dhan baa soo hoosgelaya diintii oo dhan bay marka ka turjumaysa macna markay sidaas oo kale tahay macna yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa islaamnimada gala ah, idinkoo idil islaamnimada gala marka la leeyahay yani xubnaha daahirka ah iyo acmaashii daahirkaa keliya la imaada lagama wado qalbigana ka hogaansama xubnaha korena ka hogaansama ilan markan diintii oo dhan bay kelimadu matalaysahay macno waa macnaha horta macnaha labaadi waxa weeyaan waa marka la sheego oo ay kelimadu soo aroorto iyadiyo kelimatuliimaan oo wada socda aayadday ku wada imaanayaan ama xadiiskay ku wada imaanayaan marka waxay noqonaysaa macnaheedu wuxuu noqonayaa acmaasha daahirka ah bay khaas ku noqonaysa xubnuhu acmaashay qabanayaan bay khaas ku noqon oo carabka ka dhacaya ama xubnaha kale ka dhacaya wixii qalbiga ka dhacayana waxaa khaas la noqonaya kelimada kelimatuliimaan saasay u qaybsanayaan markay isla yimaadaan oo isku meel yimaadaan kelimatuliimaanna waxaa lagu xambaaraya oo macnaha yeelanayso waa qalbigiiyo wixii ka dhacayo ku saabsan oo acmaasha baatinkee qarsoon weeye qalbigu sameeyo kelimatulislaamna waxaa lagu fasirayaa acmaasha daahirkee muuqata ee ama carabka ka dhacaysa ama xubnaha kale ka dhacaya ayib markaasoo kale miaal miyaan u heli karnaa qur-aanka ha qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkhul iliimaanu fii quluubikum acraabtii waxay yidhahdeen waan rumaynay waxaad ku tidhahdaa baa la yidhi nabiga sal ly slam maydaan rumaynine ha maydaan rumaynine waxaad tidhaahdaan aslamna waan hoggaansanay qalbigiina weli iimaankii ma gelin eh ha kelimatuliimaan iyo kelimatulislaam soo aayadda kuma soo wada aroorin ayib midda loo diidan yahay inay sheegtaan waa iimaan midda loo ogolaaday inay sheegtaanna waa islaam midda loo diidan yahay marka waxa waa hogaansankii dhabta ahaa ee qalbiga waaye oo iimaankiia soo maha kelimatuliimaan halkan waxaa laga wadaa acmaasha baatinka ee qalbiga ka dhacda kelimatulislaamna waxaa laga wadaa acmaasha daahirka ah ee xubnaha ka dhacda soo ma xadiidkii hadda aan soo marnay oo uu ku salaysan yahayba hadda uu ku salaysan yahay yani hadalka sheekhu ku salaysan yahay baa la mida isaguna jawaabihii nebiga sal lay wasalam soo kelimatulislaamna kuma soo aroorin kelimatuliimaanna kuma soo aroorin nebigu suu u kala qeexay u fiirso kelimatulislaam wuxuu ku qeexay wax carabka ka dhaca ama xubnaha intooda kale ka dhaca soo ma oo maalan waxa weeye shahaadataynkii salaadii soonkii ilaa akhiri yani waxay ka dhacaan jawaarixda soo ma carabka iyo xubnaha kale ka dhacaan islaamka taasuu ku qeexay nebigu sal lay slam kelimatuliimaanna muxuu ku qeexay wuxuu ku qeexay waxyaalo qalbiga ka dhaca oo rumaynta ilaahay kutubta rumayntooda malaa'igta rususha qadarka rumayntiisa ila akhiri waxyaalo qalbiga ka dhaca soo ma marka markay isu yimaadaan markay labada kelima isu yimaadaan midna waxay qaadanaysaa wixii qalbiga iyo gudaha ku saabsan oo macnaha qarsoon ah midna waxay qaadanaysaa waxyaabaha muuqdee xubnaha ka dhaca ayb markay kala joogaanna oo mid walba goonideeda u taagan tahayna waxaynu yidhi kelimatulislaam waxay qaadanaysaa macnihii kelimatuliimaan ay lahaydoo diintii o dhan bay ka turjumaysa oy markaa matalaysa kelimatuliimaan iyaduna markay goonideeda u taagan tahay oo kelimatulislaam aynan la soconin ayaduna diintii o dhan bay matalaysaa o ka taagan tahay marka khulaasada markii hadalkan soo ururay waxay noqonaysaa ida ijtamaca iftaraqaa waida iftaraqa ijtamacaa khulaasadu waa intaa intaa keliya qabta yani ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca labada kelima hadday isu yimaadaanoo naska isugu yimaadaan macnihii way la kala tegayaanoo midba mid bay qaadan hadday kala tagaanoo midba meel gooniya joogtana way isu imaanayaanoo macnihii tii kale lahayd ta kala qaadanayso man labadii macnoba isku darsanayso yani hadday mid walba goonideeda tahay labadii macnoba way qaadan macnihii daahirkaa iyo macnihii baatinkaaba hadday isu yimaadaanna mid walba macno gooniyay qaadanoo way la kala way qaybsanayaan macna sidaasaa marka labada kelimo lagu kala qeexaa oy kala noqonayaan macna ayib alislaamu waliimaani iimaankuna waa saas iimaanka asalkiisu waa ictiqaad yani tasdiiqa la yidhaahdaa sharci ahaanna sidaa islaamkao kaleu la mid yahayo kelimatuliimaan haddii kelimatulislaam lala isticmaalo oy la soo aroortana waxay noqonaysaa uun macnaha baatinkee qalbigii khaas ku noqonaysa hadday iyadoo keliyeeda soo aroortana diinkii o dhan bay marka ka turjumaysaayo yani diinta qaybaheedii kala gudbisnayd wixii qalbiga ku saabsanaa wixii carab ku saabsanaa wixii xubnaha ku saabsanaa ayay kulli kuwada ka wada hadlaysaa markaa yani soo wada gudagelaya w manaa saas weyaan ayb wuxuu yihi alislaami nabigu sal lay wasalam wuxuu saddex martabo ayuu macnaha waxa weeyaan yuu ku faahfaahiyey oo ku cadeeyey alislaami iyo waliimaani iyo walixsaani iimaankuna waa saa wey macnaha taa macnaheeduna waxa weeyaan waa hadalkii aynu soo marnay oo ay yidhaahdaan salafku aliimaanu ictiqaadun wa qawlun wa camal aliimaanu qawlun wa camalun wa ictiqaadun waa goorma waa markii kelimatuliimaan goonideeda loo qeexayo soo ma oo kelimatulislaam ayna la soconin ictiqaadkii baa soo gelaya camalkii baa soo gelaya qowlkii baa soo gelaya saas way macnaha ayib walkullu mabniyun calaa arkaanin awalixsaani dheh ixsaanku isagu yani waxaa lagu itlaaqaa oo la yidhaahdaa waa macnihiisa luqaan waxaa la yidhahdaa yani alitqaan sugidda la yidhahda camalka ruuxu inuu sugo waa martabada saddexaad eh oo camalka uu hagaajiya la yidhahda luqa ahaan sharci ahaanna nebigu siduu ku qeexay way salawatu rabbi wasalamu caleyh oo nebigu wuxuu ku qeexay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilahay inaad u caabuddo sidii adoo arkayo kaleeto maxaa yeele haddaadan arkaynin ilahay isagaa ku arkaya subxana wa tacaala marka waa martabo ka sarraysa iimaanka sidaas daraaddeed waxa weeye waxaa la yidhaahdaa kullu muxsinin mu'min walaysa kullu mu'minin muxsinan وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا معناها مباوزا يعني واسده وكل خاصيه وكل خاصيه احسان روح هدو قارو درجة الاحسان او قارو معنى هذا مؤمن نووي هاي مسلم نووي هاي لو هو سوى ضعفي وصوما هو قد بلو كوا قرب وقكعي مركا لبدي كلا نووي هاي لكن روح مؤمن تاقل ولي او درجة الاحسان ان او قد بلو muxsin ma la dhihi karaa maya muxsin lama dhihi karo waa mu'min laakiin isla markaa haddana waxaa la dhihi karaa waa muslim soo ma leanna darajatu lmuslim waaba soo gudbayba soo ma tii ka sarraysay buu joogaa ta hoosena waa lagu tilmaami karaa laakiin hadduu muslim yahay weli darajatu liimaan uusan gaadhin markaa muslim unbuu ku gaabsan soo ma muslim unbaa markaa la odhanaya maana saas weeyaan ayib walkullu mid walba mabniyun mid la dhisay way calaa arkaanin baa lagu dhisay sidaa sheekhu hadduu inoo sheegay oo iimaanka inay yacni xubnaha iyo qalbiga iyo carabkuba wixii ka dhaca soo gelayaana waa madhabu ahlisunna waljamaaca firaq baa khilaafsan firaq baa khilaafsanoo ay ka mid yihiin maalan jahmiyadoo kaleeto jahmiyadu waxay idhahdeen iimaanka waxaa la yidhahdaa waa macrifa almacrifa faqad bay dheheen inaad garato uun xaqu inuu xaq yahay ilahay inuu xaq yahay inuu jiro garo haddaad doonto markaa kadib diid macnaheedu waxa weeyaan ilaahay jiritaankiisaba mar haddaad garato mu'min baa tahay ayib oo fircoon yani ibliis oo ma yaqaana ilahay jiritaankiisa ha wuu yaqaanaa ha wax gaalaba mama jirayaba kulli dadkao dhan waa yaqaaneen ilahay jiritaankiisa subxana wa tacala marka jahmiyadu iimaankii waxay yidhaahdeen waa garasho garasho weyn bay ku qeexeen waxay khilaafsan yihiin madhab ahlusunna waljamaca waxaa iyaguna khilaafsan nimanka la yidhahdo murji'ada oo yidhi iimaanku waa tasdiiqu lqalbi qalbiga oo rumeeyo way macnaha qaarna waxay idhahdeen ma carabka oo yani isaguna ku dhawaaqa qalbigu hadduu rumeeyo shayga carabkuna ku dhawaaqo xubnihii yaysan samayninba waxba yaynan la imaanin waa mu'min bay dheheen macnahaas macno saxa hadduu salaadii ka tago soonkii ka tago zakadii ka tago xajkii ka tago waxba uusan samaynin laakiin qalbigana ka rumaysan yahay carabkana laa ilaaha ila allah maxamad rasuullah uu ka leeyahay waa mu'min bay dheheen madhabkaasi yani waa inagu dhex jiraa soo ma waa soomaalida aad bay u yaqaanaan waa yani waa yani dhaqan ahaanteeda marka la fiiriyo waxay kula yihiin maaragtay yani anigu qalbigana ilaahay waa ka rumaysnahay shahaadateenkiina waa ku dhawaaqayaa jannadana waa keenii u horeeyo kudhihi jannadana waa ninka laga waayo khalaas madhabkaasi meeshuu inaga soo galay mataqaanaan waa horta asalkiisu waa madhab murji'a murji'ada madhabkeeda waxaa soo xambaaray duruqdii suufiyada duruqa suufiyada madhabkooda wuxuu ku salaysan yahay xagga caqiidada marka la yidhahdo madhabulmurji uu ku salaysan yahay madhabkii irjaaga marka wuxuu inaga soo galay can ariiqi turuqi suufiya saas way macnaa markaasaa waxaa yacni la gaadhay ruuxu waxba yuusan samaynin be mar hadduu qalbigana ilaahay ka ogol yahay shahaadateenkiina qirayo khalaas waxba ma laabnaba macna hadduu wax kale ku la yimaadana waa uun yani waxaa wax lagugu darwaahay ayib qoladaasna waa qolada murjiada la yidhahdo iyaguna madhab ahlusunna waljamaca way khilaafsan yihin qolo kalea iyaguna khilaafsanoo nimanka la yidhaahdo khawaarijta iyo muctasilada khawaarijta iyo iyo muctasilada ayaguna halkan mabaadida ay ahlusunna ku khilaafsan yihin bay ka mid tahay oo ayaga laftoodu waxay rumaysan yihiin acmaasha ruuxu uu samaynayo iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad saddexdaba inuu yahay bay rumaysan yihin bal kala saara ahlusunna waljamaca iyo khawaarij iyo muctasilo ahlusunna waxay yidhaahdeen aliimaanu qawlun wa camalun wa ictiqaadun soo ma khawaarij iyo muctasilana waxay yidhahdeen aliimaanu qawlun wa camalun wa ictiqaadun bal kala saara marka laba noole isku isku shaqaana maaha waxay ku kala gedisan yihiin ahlusunna waljamaaca waxay qabaan acmaashu haba gasho iimaanka ha ka mid ahaatee laakiin haddana acmaashiibaa si iyaga darajaad kale leh acmaasha qaar waxaa jira iimaankii la burayo oo haddii laga tago iimaankii la waayayo asalkiisii iyo acmaasha qaarkood oo haddii laga tago iimaankii kamaalkiisii iyo dhammaystirnaantiisii la waayayo laakiin kulligii uusan dhammaanayn ma la fahme salaadan maalan idinku misaalinaya salaada aan idinku misaaliyo ayadoo macnaha fahmi kartaan salaada maalan markii la yidhaahdo salaadu sooma qaybsanto sidii fuqahadu u qaybiyeen waxyaabaha salaada dhexeeda lagu sameeyo waxyaala rukni oo tiir ah sooma iyo waxyaabo shardi ah iyo waxyaabo sunno ah iyo waxyaabo hay-aad ah sooma kulli haddana maxay soo wada galaan salaaddii bay soo wada galaan sooma qaarkood haddaad ka tagto salaaddii buri mayso qaar haddaad ka tagtona salaaddii way buri sooma iimaankii marka acmaashii soo hoosgelaysa waa saasoo acmaasha qaarkeedna haddii laga tago iimaankii oo dhan baa la burayo waa ruknibuu iimaan camalkaasi markaa noqonaya soo ma acmaasha qaarkeedna ama waa yani waxa weye waa yani kamaal ama waa hay-ad ama waa sunno saasoo kaleo yani iimaankii lala waayi maayo haddii laga tago laakiin khawaarijta iyo muctasiladu iyagu waxay yidhahdeen iimaanka acmaasha oo dhan waa gobol ka mid a hal camala ruuxu hadduu ka tagana iimaankiisii oo dhan waa buraya sooma kala gesina marka maalan hadduu ruuxu zino ku dhaco walciyaadu billahi oo uu zino galo ahlusunna waljamaca maxay leeyihiin ma mumin baa mise waa gaal waa mu'min bay leeyihin soo maha laakiin waa mu'min iimaankiisu kala dhiman yahay soo ma leanna camalka uu ku dhacay iyo dembigan uu ku dhacay baa wuxuu yahay mid aan iimaanka asalkiisii burburinaynin soo ma laakiin khawaarijta iyo muctasiladu waxay leeyihiin marba hadduu dembi weyn la yimid acmaashii iimaanka qaar ka midana uu ka baxay iimaankii buu la waayahayaayo markaasuu gaaloobayaa naartana wuu ku waarayaa soo farqi uma dhexeeyo marka ahlusuna waljamaca iyaga farqi u dhexeeyo waa ka nimanna waxay ka dhigeen hay-aadkii iyo sunankiiba waxay ka dhigeen arkaan ka dhigeen oo wax kastoo khaladoo la galoo dembi weyn ah ruuxii waa ku gaaloobaya waajib kastoo uu ka tagana waa ku gaaloobaya ahlusunna waljamacana waxay dheen hala kala qaadee waxyaabana iimaankii waa lala waahaya iimaankii baa la baaba'aya waxyaabana iimaankii la baabi maayo waa jiraya waxna wuu la dhaawacmaya oo naqsi baa kusoo gaadhaya wahaakada saasaa u dhexay marka ahlusunna waljamaca iyo khawaarijta iyo muctasilada macnaha meesha waan ugu tegi doonaa baab goonihii u samayn doonaa oo kaga hadli doonaa iimaanka yaziidu wayanqus markuu ka hadlayo buu ka hadli doonaa insha allah tacala lakin halkan waxaan u keennay inaad garataan iimaanka see loogu kala gedisan yahay qeexitaankiisa maxaa u dhexeeya khawaarijta iyo ahlusunna waljamaca maxaa u dhexeeya murji'ada iyo ahlusunna waljamaca yani waa fawaariqda muhimka ee la doonayo in la garto khaasatan dalabat alcilmiga inay fahmaan macna wuxuuna yidhi sheekhu walkullu mid walba oo islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka ka midii mabniyun waa mid la dhisan weeye calaa arkaanin tirar dushoodaa lagu dhisay saddex martabo weeye diinku waa islaam iyo iimaan iyo ixsaan soo maha saddexdoodii mid walba tiirar buu leeyahay mid walba tiirar buu ku duldhisan yahayoo uusan ka maarmi karaynin ayb wuxuu ku yidhi faqad ata alislaamu mabniyan calaa khamsin faxaqi qadri maa qad nuqila awalaha aruknu awaluha aruknu alasaasu alacdamu wahuwa asiraatu almustaqiimu alaqwamu ruknu shahaadatayn fahbut wactasim bilcurwati alwifqa alatii laa tanfasim wuxuu ku yidhi faqad ataa waa yimid wuxuu inoo bilaabay martabadii hore tiirarka ay ku dhisantay martabadii hore oo islaamnimada ah tiirarkeeda buu inoo bilaabay faqad ataa wuu yimid buu yihi alislaamu islaamkii wuu yimid mabniyan xaalo u yahay mid dhisan calaa khamsin shan tiir dushooda xaalo uu ku dhisan yahay mabniyan miyuu idin qormis mabniyun mabniyun mabniyan baad modaa inay ka fiican tahay laakiin mabniyun haddii mabniyan haddii la yidhaahdo baad modaa inay ka fiican tahay laakiin mabniyun haddii la dhaho waa in jumla xaaliya laga dhigo faqad ataa wuu yimid alislaamu islaamkii mabniyun walxaal huwa isagu mabniyun uu yahay mid dhisan calaa khamsin shan isagoo ku dul dhisan buu yimid shan tiir ee fa xaqiq xaqiiji buuhi arrinkaa isaga oo wadri ogow maa waxaad ogaataa maa shayga qad nuqilaa la soo guuriyey awaluha tiirarka islaamku ku dhisay ee ka ugu horeeyay alruknu ruknigii wey alasaasu ee ugu alasaasu ee gundhiga ahaa alacdamu ee ugu weynaa wa huwa kaasina alsiraadu jidka weeye almustaqiimu oo toosan alaqwamu ee haddana weliba toosnaanta badan waa ruknu shahaadatayni waa labada shahaado tiirkooda waa ee fahbut sugnow oo dushooda ku sugnow wactasim qabso oo ku dheg bilcuru